dhibta jira horta waxay tahay mooshinkaas wax ka jira ma lahan Een, wuxuu ahaa wax la yidhaahdo fabricated waa lasoo abaabulay oo dad ayaa geed fadhi u ahaa dadka geed fadhiga u ahayna waa la yaqaanaa waa- waxaa ku jira wasiire federaal ah waxaa ku jiro dad maarata ugu sarreeyo shan- shanta ugu sarreyso maaragtay dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ka tirsan Waa- haddii aan carabka kusii dhufto waa- yacni waxaa geed fadhi u ahaa guddoomiye cismaan bar ayaa geed fadhi u ahaa waxyaabaha aan soo jeedinayno ka xildhibaan ahaana waxay tahay waxaan leenahay dastuurkan aan leenahay aan ku dhaqanno dastuurkeennana ma qabo in la sameeyo wax la yidhaahdo corruption in la sameeyo waxyaabaha hadda guddoomiyaha oo ku dhaqmaayo oo inuu maaragtay mooshin geedfadhi u noqdo aanan jirin oo mooshinkaas xataa oo ku jiraan xildhibaan aanan saxiixin oo dhowr xildhibaan inta loo yeeray la yidhi maaragtay adinka soo sameeya wax la wax la yidhi waayo waxaan leeyahay marka xildhibaanada maaragtay dowlad goboleedka hirshabelle inay isku duubmaan waxyaabahaas oo kalena laga foojignaado annagana aanan nala gadanin ayaanan u ekaanin dad forseel ah oo la iibsan karo Wa- waxaan leenahay mandate aan leenahay dastuur aan leenahay iyo kala dambeyn aan leenahay yacni maarata inaan ku dhaqanaa mandate-keenna yacni guddoomiyaha waxyaabaha ku dhaqmayana waa khayru sharci yacni maarata inuu hadda gud- oo u joogo xamar oo u joogo maarata in la wada hadal siiyo ee, ee, ee, oo dad oo la fadhiisanayo galo wasiirro sheegana wasiirro ah oo federaal ka tirsan oo ayaga naftirkooda ah, maarata aan leeyahay yacni xalka hirshabelle ma wadaan waxay rabaan hirshabelle inay qasaan waxaan leenahay annaga hirshabelle qas diyaar uma ahan hirshabelle iyo dowladda federaalka waa is ogoshahay waana heshiis heshiis ayaana ka dhexeeyo wax dagaala hadeertaan oo hirshabelle ka jiran ma jiraan waxaa leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada federaalka oo la shiraayo wax yacni maaragtay inaysan hadeertaan aysan abuurin carqalad aan hirshabelle ka jirin xildhibaano ayaa ka daba qaylin jiray xildhibaano ayaa media soo istaagi jiray xildhibaano ayaa dhihi jiray annaga ayaa mooshin ka wadno ayaga annaga ayaa saan ah mooshin aan meel laga soo keenan la ogeyn oo xildhibaan ka daba qaylina uusan jirin ayuu ahaa mooshinkan xildhibaan hadeertaa media inta istaaga dhahayo mooshinkaasaa wadnaana ma jirin waxa loo socdan wax kale maahan waxay tahay maaragtay eh, in lagu jiljilo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mana yeelayno waxaan aqbalayna ma lahan in maaragtay saacaddan isqabqabsi iyadoo tobani tobani aan joogno isqabqabsi siyaasadeed in hirshabelle laga abuuro hirshabelle way nabdoon tahay way nabnad- way nabadaas ayaana ku dhammaysan doonaa haddii ilaa yarado